waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal toddoba iyo afartan sano muddo haatan laga joogo dhammaadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii markii far lagu qoro af soomaaliga loo guddoomiyey soomaalidu meel ay joogtaba farxad bay kala badatay waxay u ekayd neef lo ah oo dhowr cisho oo keliya dhalanaa kaasoo goor hore ilmihiisii laga waday isaga oo gaaxdii ka badatay naasahana ay caana buuxiyeen ayuu garabgaabkii soo cartamaa lo'da kalena ka soo hormaraa weyishii ama dibigii ay saaka isugu dambaysay markuu indhaha ku dhuftana intuu ismadax maro ayuu cid walba dardaraa orodka aan hakashada lahayn ee sacaas insaalax baa la yidhaahdaa ciddii isku dayda inay weecisaana daal uunbay kororsataa haddiiba ay geesihiisa ka nabad gasho sidaas camal bay soomaalidu qorista afkeeda ugu beerraqday kuna soo dhowaysay yar iyo weyn qof waliba xaashi iyo qalin buu qaatay haddaad taqaan bar haddaadan aqoon baro wuxuu ahaa halkudheggii laga wada tilmaan qaatay ee xilligaas lagu wada howlgeli jiray kii farta yaqiinay macallin buu noqday kii kalena arday dhaga nugul ayuu isu rogay waxayse ugu yaabadnayd xukuumaddii xilligaasi markay soo saartay go'aan dhiiran oo aan doodi la gelin coddan loo qaadin go'aankii ahaa in sanad gudihii uu af soomaaligu ku noqdo afka dugsiyada dalka wax lagaga barto xafiisyada dowladdana lagaga shaqeeyo wuxuu ahaa go'aan inuu suuragal noqon karo la rumaysan kari waayey go'aan inuu hirgeli karo sokeeye iyo shisheeye badanba laga dhaadhicin kari waayey gadaalkiisa indhahooda oo shan ah meel mar noqday yaab kale isna wuxuu ahaa jaamacaddii jirtay iyo dugsiyadii dalka oo idil markii inta albaabada la isugu dhuftay ardadii dhiganaysay iyo barayaashiiba miyiga loo diray waxay ahayd tallaabo iyadana laba ujeedo laga lahaa marka hore in dadka baadiyaha ay ardadu farta cusub soo barto iyo markay muddo dhex joogaan in qudhoodu ay soo noqdaan iyaga oo soo bartay asal ahaan halka ay ka soo jeedaan sida looga nool yahay iyo dhaqanka yaal intaba waxay noqotay tallaabo hay-adaha caalamiga ah baryahaas hambalyo iyo bogaadin ay soomaaliya kaga heshay qaar ka mid ah qorayaashii shisheeye ee dalka wax ka qori jiray ayaaba ku dooday qoraalka afka iyo baahintiisii dambe inay ahaayeen wixii ugu waxtarka roonaa ee gobonnimadii kadib soomaaliya u qabsoomay hirgelinta fartii cusbayd cidina hagar kama gelin gabyaagii joogay baa ammaanteeda u tafaxritay heesaaga ahaa baan waxba la kala harin sawiryaqaankii baa derbi walba muuqaaladii farbarashada ku xardhay hal abuurkii baa tilmaanta waxtarkeeda ku dheeraaday qaarkood baana caano la dhamaayo oo hunguri mar leh ku maseeyey sida allaha u naxariistee xasan sheekh muumin markuu lahaa taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qaayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa qorax baa u soo baxdoo mugdigii ku qoofallaa daahii ka qaadaye qalinkaaga ii dhiib erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo oo fartii qalaad hamoodin carabku qaldi maayee sidii caanaha qurquriya waxay ahayd barashada farta heestii astaanta u noqotay heestii lagu furi jiray galab walba barnaamijyadii qoristeeda dadweynaha lagu bari jiray ee ka bixi jiray idaacadihii dowladda ee xamar iyo hargeysa goobjoogga waayeelkii ahaa waa u xusuus macaan dhallinyaradana waa u taariikh hore oo malahayga inay ogaadaani ay wax ugu filan tahay sidaan soo sheegay ma tiro yarayn soomaalidii qoraalka afka hal abuurkooda ku soo dhoweysay waxaana ka mid ahaa gabyaagii caanka ahaa ee la odhan jiray xaaji aadan axmed afqaloocna lagu naanaysi jiray allah u naxariistee xaajigu isaga oo markaa da-ah oo waxyadii ay boqolkii uga hareen ayaa ku dhawaaqidda qoraalka afku ku soo beegma markaas bay filan waa ku noqotay maxaa yeelay siduu odhan jiray weligiis isma uu odhan inta aad nooshahay ayaad arkaysaa gabayadaada oo af soomaali lagu qoraayo dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo gabayo ay farxaddu ka muuqato oo uu ku faahfaahinayo faa'iidada qoraalka afka ku jirta iyo isaga oo wax lagu bartaa daayaha ay leedahay toddobaadkii go'aankaa lagu dhawaaqay kii xigay ayuu soo saaray gabayadii tilmaantaa lahaa kii ugu horreeyey waa sagaal iyo labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii isaga oo xusuusan dadkii inta warqadda loo soo diro la raadsan jiray qof u akhriya oo ingiriis carabi ama talyaani yaqaan ayuu ugu bashaaraynayaa maantaa kadib inaan baahidaasi jiri doonin wuxuu kaloo dareensiinayaa ciddii afkeeda wax ku barataa inay wax isu tahay isaga oo ka dayrinaya dhallinyaradii waxbarashada dibadaha loogu diri jiray ee kolkay soo noqdaan is-afgaran waayi jiray iska daa inay wasaarad ka wada howlgalaane markii xafiisyada dowladda lagu meeleeyo ayuu ku walba la soo bixi jiray dhaqanka qoladii uu hay-adahooda waxbarasho ka soo qalin jabiyey oo afkeeduna ku jiro markaas oo dantii dalka iyo dadku ay dhexdooda ku dayacmi jirtay xaaji aadan isaga oo arrimaha ammaanka ku haya ayuu gabagan soo socda ee waanada ah wuxuu kula talinayaa dhallinyaro dugsiley ahayd oo ay kulmeen si gaara wuxuu ugu gubaabinayaa iyaga oo hiddahooda ku dheggan inay waxbarashadana ku dadaalaan wuxuu yidhi ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane afhayeenka kuu sheegayaa waa adoo kale eh in yar buu fahmeeye maaha kii aabbihiis yari aayaha dhulkaaga iyo dantaa lagu allaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaad adag collowdaane haddaan dhaqanka laysaga ekaan laysma aamino ee waa kale ajnabi laba kastoo ehel wadaagaaybu afartii walaala ah hadduu ruuxba beled aado mid waliba akhlaaq gooniyuu kala imaadaaye arrin kuma heshiiyaane way kala irdhoobaane ku waliba adaa toosan bay ula ekaataaybu sidaasay barkood u eg yihiin inimmadeenniiye waa waxay isu afdhaafayaan odayadoodiiye qaar baa ankiray qoysaskay ka israayeen barashada hidduhu ku ambadaa waa indhala-aane asalka iyo caadooyinkii adinka oo haysta aqoontana badsada waa tacliin waxaad u aydanib labadaba afkii hooyo oo aad aad u garanayso oo aad ku afdhaxdaan baa iskuul eegga loo furaye edabtiyo dhaqankii lumaad uruurinaysaana ijtihaada taariikh horlaad u ambaqaadeenab dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ee inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo